waxa u dhaceen marka markii aniga aan soo marnay wakti dheer oo farafun oo aan gudbisanay aniga iyo dhalinyaro kala fara badan oo aan isugu jiray intana aan ahayn dad mataqaanaa dawladda taageero oo garab u ah kuwa si caabsan u taageero iyo kuwa si kale u taageeraba ayaa waxaa dhacday in markii gabagabada ay soo dhowdahay aniga laga reebay liiskii mataqaanaa tartanka u gelayay xildhibaannimada sababta lagaaga reeba maxay tahay maalmihii ugu dambeeyey oo xildhibaanada soo xulayay ayaa la ii soo diray fariin lagu leeyahay adiga waa lagaa shakiyey waxaana mataqaanaa lahayaa cadeymo inaad tahay qolooyinka mucaaradka bal hal iyo laba ka sheeg dadka fariinta kusoo dire ragga fariinta ay soo gaarsiiyey dhahay waxaa lagu hayaa sawirkaas ayaa waxaa laga helay dheheen facebookaada oo la baaray adigoo la sawiran ninka xildhibaanka ah xildhibaan axmed macalin fiqi anigana waxaan u sharaxay in xildhibaan fiqi aan ku kulanay meeshaas hotel dayax shirka xafad lagu daafurayay buug oo qoray xildhibaan cabdicasiis cabdicaiis xildhibaan oo looga hadlayo taariikhda xildhibaan gaafow ka hor ismaana noqon marka hadii xataa waxaan dhahay aniga xildhibaan fiqi aan aqoon lahay ama aan la socdaa wax in lagu celadeeyo ah meesha ma yaalaan waya marka xilliga sawirka aad la gashay xildhibaan fiqi ma sanadkii aan soo dhaafna gudaheed ba ma sanadkan cusub
ha waxa aniga ragga waxaa jira rag oo gudbaniya oo dadka kale xur xildhibaanada u dhexeeyo oo aan xafiiska kayrana shaqo ku lahayn laakiin xafiiska kayre inay wakiil ka yihiin xafiiska ra-iisal wasaaraha inay matalaan sheegto waxaa jiray oo xulitaanka xildhibaanadan ayaga dadka u kala gudbinayay dad kala qaadan kara iyo dadka aan la qaadanaynin waayahay marka lagu leeyahay waxaad sawir la gashay xildhibaan fiqi goorma ayay ahayd oo heerkee la joogay heerka xulista xildhibaanada xildhibaanada markaas waa imanaysa gabagaba waxaan guri xilligii ugu dambeeyey oo waan habeenkii umaaqaayay afar habeen ka hor ayaa aniga fariintan soo gaartay
waa gartay marka kadib markii fariintan ay ku soo gaartay oo lagugu yiri waxaad la gashay sawir xildhibaan fiqi oo mucaarada waana lagaa shikiyey cid aad u tagta ma jira may maya waxaa soo koray ma jira wax faahfaahin oo intaas arrimaha dhaafsan ma aysan jirin in layu yidhi aniga rag aan ku kalsoonahay oo ayagana mas-uuliyiin ay udheheen waan rabin in adiga maadaama loo gudbiyo laakiin waxaa lagugu helay sawirkaas shaki ayaan dhashay sidaa daraadeed ayaa meesha lagaga reebay ayaa laigu soo gabagabeeyey intaas kabacdina aniga wax dooda siimaana gelin maadaama aanan xil jaceyl iyo dagaal iyo fawdo iyo mataqaanaa diyaar u ahayn iyo waxsheeg halkaas ayaan kusoo gabagabeeyey marka waxaan rabaa
waaya intaadan gudagelin arrimaha kale cid ma jirtaa si gaara aada ugu eedeynayso in kursigaasay ku dhaafsiisay
maya maya ma jirto waxaa dib ugu laabatay xubnihii oo ma tusta dhacdadan kugu dhacday xubnaha guddiga farsamada ama odayaashii aad kasoo jeeday ama dadka ehelkugu ah horta odayaasha aan kasoo jeedno waxaa fiican oo barnaamijka sida ugu socdo in badan inaad fahamsan tahay ayaan rajaynaya maadaama weli aad tahay odayaasha iyaga xulid oo rasmiya ma laha odayaasha waxa weeyaan magacuyaal bay ahayd intooda badan waxaa jiray odayaasha guddi ka hor shaqeeyo oo mataqaanaa ragga la qaadanayo iyo ragga galeetood kala shaaqeynaya ayaa jiro iyaga marka sida saxda ah marka loo hadlo wixii markaas ayaga loo geeyo iyo wixii ayaga ay wataan odayaasha dad bay wataan laftigooda oo ayaga leeyihin ayagana intaan baan wadanaa dadka ay wataan odayaasha iyo dadka ay wataan qolooyinkan mataqaana dalaalada u ah xukuumadda ayaa isku isku celcelinayaa dhacyaas laga qaadanaya laakiin ma jirin wax la yidhaahdo xorriyad ay leeyihiin odayaasha oo ama loogu dacwoon karo ama la dhigi karo safaa jirto ayagu waxay ku leeyihiin waxba kala qaban karo awoodna ma lihin waa gartay marka hadda waa ay dhacday in xildhibaanadii la ansixiyo oo la dhaariyo maanta maxaad qorsheynaysaa kadib wixii ka dambeeyey walaalo warka ma ahayo sheekada anigu markaas waa iska jiro faraan ka qaaday waxna siimaana barbaarin waaya ugu dambeyn maanta dhacdadaas ama maalmihii lasoo dhaaf waa ay ku qabsatay maxaad u sheegaysaa shacabka soomaaliyeed maxaase dalbanaysaa waxaan kaloo marka rabaa shacabka inaan u sheego inay kala saaraan haddii qofka muwaadinka ahi uu qalad u geysto shaksi xukuumadda ka hor shaqeeyo ama ku xiran taas macnaheedi ma aha inay dembigaasi ay leedahay xukuumadda ama dawladdu ay leedahay sidaa daraadeed wuxuu cadayn karaa in dalkaas loo geystay ayna u geystay dad noocaas ah oo xukuumadda ku xiran oo ama xukuumadda gacansaar la leh waxaa warkiiba boqol aan aniga aaminsanahay in qaladaad fara badan oo dhacay iyo dhibaatooyin fara badan oo loo geystay dadkii musharaxiinta ahay ama dadkii wax doonayey in uusan ra-iisul wasaare khayre uusanba warkahaynin raallina uusan ka ahaan lahayn in badan oo qarada oo dhacay oo arkay oo injiisa ku qabtayna oo isaga dhaafay xaalada jirto iyo inaan waxba laga qaban karin sidaa daraaddeed aniga oo ah ibraahim xasan xawaare waxaan ka tanaasulay arrinkaasi wax cuqdadana umaana qabo cidna waxaana shacabka soomaaliyeed anugu baaqayaa inay kala saaraan ayna ogaadaan haddii la dhaliilo ashkaas ama dad ku xiran xukuumadda ama ka hoos shaqeeyo ama dalaaliil u ah ama ay hool u wakiisheen inaysan taasi macniheeda aysan ahayn wax xukuumadda ama madaxda sare ay ka warhayaan ama ay raali ka yihiin